warbixintii sanadkii hadda tegay oo labada kun iyo sagaal iyo tobanka bay fiirisay waxyaabihii ugu waaweynaayo dalka ka dhacay arrimaha waaweyn baan ka hadalnay waxaan ka hadalnay siyaasadaan ka hadalnay amnigaan ka hadalnay dhaqaalahaan ka hadalnay xiriirka caalamkaan ka hadalnay wixii soo dhacay baana soo xasuusinay dadka iyo iyo iyo siday wax ahaayeen xumaaday isitaasuntaba waan gartay haddaynu ka horeyno tusaale ahaan oo kale dhinaca siyaasadda iyo weliba gaar ahaan xidhiirka dowladda federaalk ee soomaaliya ama dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo dabcaynu ognahay dee doorashooyin qaar ay hore uga soo dhaceen haatan qaar doorashooyin ay ka socdaan ismarin waaya muran ka dhacay iyada taa maxaa idiin soo baxay waxyaabaad soo koobteen maxaa ka mid a hadaad qodob iyo laba ka soo qaadato a sanadkan runtii labada kun iyo sagaal tobanka sanadkii tegay sanad doorasho ahaa doorashooyin badan baa dhacay south west gobolka koonfur galbeed ka dhacay jubbaland ka dhacay puntland ka dhacay maxaa la yihahdaa galmudug macnaha muddo dhex dheer ay furfurnayd oo macnaha lagu talagalayo marka dhibaato badan bay keeneen oo siyaasiyiinta inay kala guudeen siyaasaha lakala qaatay markii siyaasadu macnaha ay qarsan tahayna amniga aada u xumaanayo oo cadowga furaaqo helaya dad badan baa dhintay marka runtii sanadkan sanad siyaasadu waxay ahayd ay qasnayd bay ahayd dastuurkii waa in la dhamaystiro macnaha lagu fashilmay doorashadii in lagu heshiiyo baa baa lagu fashilmay guud ahaan sanad macnaha fiiqu ahaa markii siyaasadii lagu kala goodgoodayna wax kasta oo kalaa maaragtay runtii xamaanah oo fursad laga helay macnaha inay inay macnaha ay hor u socon waayeen marka runtii siyaasad badan baa dalka kasoo gaartay waxaana aaminsanahay annagu aana sheegnayna in siyaasadda khariban iyo siyaasada aan caqliga ku shaqaynhayn iyo cilmiga midna ay sabab u tahay dhimashada dadka marka dadkaan dhimanaya oo gaashaha u dhintaan iyo kuwaan iskuolka aan aagahayn iyo kuwaan shabaabku qarxinaya kulligood waxay eersanayaan siyaasada khariban iyo dad aan wada shaqaynhayn iyo dadkii la rabay inay haltiin ahaadaan oo kala socdo marka way taa waan ka siyaasadda cakiran dalka ay dhibaato ugu tahay way taa gaar baan ku weydiin doonaa laakiinse waxaad tilmaantay in aan doorashadii lagu heshiin imanka tusaale ahaan oo kale sidaynu ka warqabno dowladda dhinaceeda way ka soo dhammaaday xeerkii doorashadu dabcan dawalowda aqalka sare iyo dee in madaxweynuhu saxeexayo dhinaceeda dee dabcan loo gudbi doono iyada taasi maanaysaan saan u muuqan in wadahadalla socdaan falanqeyna dowladdu qabato xeerkii dhinaceeda ka soo dhammaaday taasi maana iyada dhinaceeda dowladdu wadin inay dadaal wado ama ay muujinaysa in lagu heshiiyo runtii doorashada say ku socotay hanaankeeda hanaan iska iska ahaa iska si kale iska ah macnaha guddiga doorashooyinka iyo siyaasiyiin adig waxay soo gudbiyeen hab noocoo doorasho ay rabaan inay ku dhacdo oo loo yaqaano macnaha saamileyda isku dheela tiran oo maaragtay miiska xiran ah baarlamaankii waa la tegay oo mid kale oo nooc kalaayo oo ay guddiga xalimeer ay waxda ka tahay iyo siirriba ay soo fadhiyeen nooc kalaa bay keeneen oo maxaa la yidhahda la yidhaahdo qofkii cod bataa maaragtay guulaysanayo oo beelo ku salaysan an xataa aan laga warqabo inay beel ku salaysan tahay inay degmo ku salaysan tahay ilaa hadda aan la ogeyn markii hore dawladdeeda dadkaan gudbiyeen mahayna kuwa kale ay baarkeeneen in kastoo aysa hanaanada doorashadu kala fiicnayn oo isla yaqaato ku kala yahay haddii lagusiisa lagu yahay puntland iyo sidoo kale jubbaland waa ognahay inay ilaa hadda khayaldaan ka keenayaan oo kasoo horjeedaan waan gartay cabdirashiid haddaynu taa intaa kaga nimaadno inuu gudbo waxaad iyadana xusteen ood warbixintiina aad ku xusteen dhinaca wadahadallada hakadka ku jira ee somalilan iyo soomaaliya oo iyagana dabcan aad warbixintiina kaga hadasheen maxaa cusub ee aad ogaateen ama warbixinta aad ku tilmaanteen wadahadalladaas runtan runtii sanadkan sanad wadahadaladii somaliland iyo soomaaliya rakeel laga qabay inay dhaqaaqaan ba heer madaxweyne iyo xukuumad aada loo maaragtay shacabka usoo dhaweeyeen halkan ka dhashay xaggana dowladda kaleata cusub oo iyadoo sideedu soo baxday marka in waxan dhaqaasho lagu talagelayo laakiin runtii iyadan aad baa loo kala loo kala diray waa la kala dibsanaa waa lasa eereenayay ilaa haddana dee wax badan oo kasoo hergelin ma jiraan puntland oo xataa guddigii dowladda saartay waa iyadii maaragtay puntland ay ka qaylineysay guddiga laftigiisa si hadda nin oo hadal ku jira si hadal macnaha laga filahayn oo uu ku hadlay isna cabsiday marka guud ahaan arrintaas waa iska istaagtay ayadana fursad waxlaga qaban kara ahayd dalkan xulaaga weyn oo kuwa dala saaro ahayd waxay ahayd inta isla socoto oo siyaasada ku wada shaqeysa alxamar ha jeedaan oo gobolada ha jeedaan inay wada shaqeeyaan somaliland iyo iyo shabaabka iyo nambaradaas waaweyna macnaha gacanta lala galo si midnimo ku jirta gacanta loola galo oo somalilan si iskudomiye loola doodo oo loola hadlo dhinaca ammaanka waxaad sheegteen in aanu dhinaca ammaankuisa soo tarin islamarkaana ay al-shabaab dishay kun iyo shan boqol oo qof laba kun iyo sagaal iyo tobankii dowladdu waxaynu intaa aragnaa iyadoo wada howlgalla islamarkaana soo bandhigaysa dad ay qabteen dabcan sidoo kale isla warbixintiina waxaad ku xusteen inay dowladdu dhinaca sugitaanka amniga ay ku bixiso dakhliga boqolkiiba lix iyo soddon sidee arrimahaasi isu qabanayaan dadaalka ay dowladdu waddo miisaaniyadda intaa leega ay geliso iyo weliba dadka intaa leega dhimanaya iyo amniga aysan soo tarayn ead warbixinta ku xusteen
orda dawladda waxaan ku ammaanay reformkii ra-iisul wasaarihii ay wadeen oo ciidanka ku habeeyeen oo macnaha ay wixii ciidankii aan la hubin ay meesha uga saareen baan baan ku ammaanay dagaalna way iska wada wadaan marka isku soo duuduub macnaha dagaalna kuma yara dawladda shabaabkuna dadkoodii waa sii badan yahay waxaan aaminsannahay inay ahayd inay shanta maamulka wareeg iyo muqdisho iyo dawladda federaalka waxoo dhan gacanta la soo gashado oo si fiican loo wajahay maxaa la yidhahdaa amniga loo wajaho laakiin maadaama ayago aad wakti badan isku dhex dumiyeen markaas fursado badan baa uga soo baxay maxaa la yidhahdaa dadka oo amni amniga khalqasan ku wada